ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله ثم اما بعد ايها المسلمون عباad الlah ilaahay baa subxaanaه wa taعaalى khalqiga abuuray rabbi baa subxaanaه wa taعaalى dadka jirsiiyey ilaahay waxa uu ka dhigay kuwo kala duwan waxay ku kala duwan yihiin midabka luqada iyo afka ay ku hadlayaan dabeecadaha iyo dhaqamada ay leeyihiin arrinta noocaasi waxay natiijo u tahay iyo farac siduu sheegay nebigeeni moxamed calayhi salaatu wasalaam asalka ay ka soo jeedaan ilaahay subxaana wa tacaala nebiyullaahi aadam oo a abulbashar waa aslu linsaan basharkao dhan aabbahood insaan oo dhanna asal u ah waxa ilaahay uu ka abuuray dhulka ilaahay subxaana wa tacaala meel dhulka ka mida ciid intuu ka qaaday nebi aadam kama abuurin dhulka qaybihiisa kala duwan oo dhan iyo caradiisa kala noocyada ah ayaa ilaahay subxaana wa tacaala uu isu keenay kadibna waa la isku daray waxaana laga abuuro ilaahay subxaana wa tacaala uu ka jirsiiyey nebi aadam calayhi salaatu wasalaam nebigeenu calayhi salaatu wasalaam arrinkaa isagoo inoo sheegayo wuxuu yidhi sida wariye abu daawuud min xadiidi abi muusa alashcari radia allahu canh ina allaha caza wajala khalaqa aadama min qabdatin qabadahaa min jamiici alard ilaahay nebi aadam wuxuu ka abuuray xantoobo ciida oo rabbi subxaana wa tacaala dhulka qaybihiisa kala duwan oo dhan uu ka qaaday fa jaa banuu aadama calaa qadri lard ilmo aadam waxay noqdeen sidii dhulka oo kale jaa minhum alaxmar waalabyadu waalaswad ilmo aadam waxaa ka mid noqday mid cas iyo mid madow iyo mid cad wa bayna daalika iyo midabo kale oo kuwaasi u dhaxeeya wasahla walxasan ilmo aadam xagga dabeecadda marka la eego waxaa ka mid a kuwa dabeecad fiican iyo kuwa dabeecad adag wa bayna daalika iyo kuwa u dhaxeeya intaas oo dabeecaddoodu ay isugu jirto mid fiican iyo mid xun waalkhabiisa waatayib wa bayna daalik xagga dhaqanka marka la eego ilmo aadam waxay u qaybsameen sida dhulkuwa mid xun iyo mid wanaagsan uu leeyahay kuwa wax xuni uu ka soo fulo uu ka soo baxo iyo kuwo wax wanaagsan laga maqlo laguna arko iyo kuwo intaaba udhaxeeya mar kale wuxuu uhi nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam qadiyadaa lafteeda isagoo ka hadlaaya sida muslim uu ku wariyey saxiixiisa min xadiidi abi hurayrata radia allahu canhu annaasu macaadin ka macaadin aldahabi waalfida dadku waa ceelasha ama waa dhaqamo iyo dabeecado kala duwan kuwo leh sida ay u kala duwan yihiin godqalinadu ceelasha laga qodo dahabkiiyo fidows ay u kala duwan yihiin oo mid waxaa laga helaa dahab fiican midna dahab xun mid dahab qaali ah midna mid rakiis oo qiimo badan aan lahayn ceelasha fidada laga qodaa iyaguna waa sidaas oo kale ayuha almuslimuuna cibaad allah arrinka noocaasee rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam inoo sheegay ee ku saabsan kala duwanaanshaha ilmo aadam xagga abuurka ay ku kala duwan yihiin iyo midabka iyo afka iyo dabeecadaha iyo dhaqamadu waa mid aynu aragno oo mushaahado oo inoo muuqato weeye mid inaga qarsoonna maaha su-aasha muhimkii waxay tahay ee ay tahay qof waliba inuu isweydiiyo jawaab saxana uu helo hal yumkinu lilinsaan tagyiiru طabcih wa taqwiimu khuluqih insaanka suurtagal ma u tahay inuu dabeecaddiisa bedelo mise dabeecaddu wax la bedeli kara maaha waa wax lagu dhasho lagu dhinto un insaanka suurtagal ma u tahay akhlaaqdiisa inuu toosiiyo insaanka suurtagal ma u tahay inuu hufo dhaqamadiisa iyo siduu ula dhaqmo allaha khaaliqa ah iyo makhluuqaadkan ilaahay subxaana wa tacaala uu abuuray ee noocyoodu ay kala duwan yihiin dadka badankoodu su-aashaa waxay ka bixiyaan jawaab khaldan waxaana carabkooda aada ugu soo noqnoqda ina abca ghallaab waaabcu halaba tatabuc dabeecaddu qofka waa ka qaalib noqotaa dabeecadda qofku uu leeyahay ayaa mar walba ka xoog roon sifaadka qofku uu is idhaahdo isu yaal iyo dhaqamada qofku naftiisa uu ku kalifo amaba se uu iska keeno taasi waa jawaabta dadka in badani su-aasha ay ka bixiyaan walaakina almutaamila fi kitaab illah wa fi sunati rasuuli اllahi salى اllahu alayh wasalam wاlmutaamila fi xayaati khalqi اllah yajidu jawaaba mukhaalifa lidalika tamaama qofka u fiirsada kitaabka ilaahay iyo sunaha nebiga calayh الsalaatu wasalaam khalqiga ilaahayna eega waxa uu helayaa usoo baxaysa jawaabta aada iyo aada uga duwan jawaabtaasoo nuxurkeedu uu yahay ayuha alinsaan anta qaadirun calaa tagyiiri طabcik wa tagalubi calaa khuluqika sayi insaano waad awoodaa dabeecaddaada inaad beddesho waad awoodaa dhaqankaaga wixii ka khaldan inaad saxdo wixii ka qalloocan inaad toosiso wixii ka xunnaa inaad wanaajiso fahada rasuuluna moxamed calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu kuu sheegayaa nebi moxamed inaad dabcigaaga bedeli karto akhlaaqdaada iyo dhaqankaagana inaad toosin karto ilaahay nicmadiisa ayay ka mid tahay inuu insaanka u yeelay dabeecado kala duwan laakiin uu u suurtogeliyey dabcigooda xun inay bedeli karaan akhlaaqdooda aan wanaagsanayna inay doorin karaan jaa fi lmucjam alawsat لإmam الطbrاني رaحimh الlah bsند xasn عan abi dardاء أن النabiya slى الlah عalيه وasلم qaal inama اlcilm bالtacalum inama اlcilmu bالtacalum cilmi waxaa lagu helaa cilmi dalb cilmi raadin iyo barasho wa inama اlxilmu bالtaxalum dulqaadkuna wuxuu ku yimaadaa qofku naftiisa dulqaadka inuu baro wman yتaxarى الkhayra yucطى qofka khayrka ku dadaala ee juhdi ku bixiya waa la siin doonaa buu uhi nabigu calayhi salaatu wasalaam waman yattaqi shara yuuqah qofka sharka iska ilaaliya ka digtoonaada ilaahayna subxaana wa tacaala waa ka ilaalin doonaa mar kale wuxuu uhi nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam isagoo inoo sheegaya dhammaanteen dabeecadaheenna inaynu bedeli karno akhlaaqdeennana inaynu toosin karno sida bukhaariya muslimba wariyeen can abi saciidin radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayhi wasalama qaal man yastacfif yucifahu llah qofka naftiisa kula dadaala dhowrsoonida iyo xishoodka ilaahay sifadaasuu siiya qof cafiif oo dhowrsoon buu ilaahay ka dhigaa waman yastagni yugnihu llah qofka qanaacada ku dadaala iyo inuu xaaraanta ka kaaftoomo xoolaha dadkana aanu damaaciin ilaahay wuxuu siiyaa sifada qanaacada la idhaahdo oo qaninimada nafta ah waman yatasabar yusabirhu llah qofka sabirka naftiisa kula dadaala oo dhaqanka iyo akhlaaqda sabirka la yidhaahdo inay yeelato ku dadaala ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku arsaaqdaa ku arsaaqaa akhlaaqda wanaagsan ee sabirka la yidhaahdo ayuha almuslimuuna cibaad allah labadaa xadiidba waxa ay ku cad yihiin qofku naftiisa inuu ka bedeli karo dhaqamada iyo akhlaaqyada iyo dabeecadaha wanaagsanayn jahligu waa wax xun qofku naftiisa waa ka bedeli karaa cilmiga inuu dalbo oo uu raadiyo bartuu kaga bedeli karaa dulqaad la-aantu waa sifo xun dadku mar dadka marka hore arrintaasi waa ku kala badan tahay sifadaa xumi laakiin qofku sifadaa naftiisa waa ka bedeli karaa sifada dulqaadka la yidhaahdo u yeeli karaa sifo kasta oo wanaagsan oo qofku marka hore aanu lahayn oo dabci aanu ahayn hadduu ku dadaalo ilaahayna uu tala saarto waa yeelan karaa sifo kasta iyo dhaqan iyo dabeecad kastoo xun oo qofku marka hore uu lahaa haddii uu ku dadaalo inuu ka fogaado ka dheeraado iskana hufo o uu iska nadiifiyo allahna subxaana wa tacaala uu tala saarto ilaahay baa u fududaynaya dhaqankaa xun inuu ka guuro dadka qaarkood cifo iyo dhowrsoonaan ma laha waxaanay moodayaan arrinta noocaasi inay tahay dabci aan la bedeli karin nebi maxamed se wuxuu sheegayaa in la bedeli karo dadka qaarkood qanaacadaa ka maqan damacaa ku badan xalaashay ka tallaabaan oo xaaraantay u tallaabaan xoolaha dadka kale u hanqaltaagaan sidii ay xerooda usoo gelin lahaayeenna waa ku dadaalaan laakiin qofku sifadaa hadduu ku dadaalo waa yeelan karaa dadka qaarkood sabirkoodaa yar waxaanay u qaateen arrintaasi inay tahay dabeecadaanay bedeli karin oo qofku wuxuu odhanaya anigu waan isagoo waan sabir yar ahay laakiin nebi maxamed calayhi isalaatu wasalaam wuxuu leeyahay waman yatasabbar yusabirhu llah sabir waad isu yeeli kartaa ayuha alcabd lmuslim imisaa ku soo arooray kitaabka ilaahay iyo sunnaha nebiga calayhi salaatu wasalaam talooyin qaali ah iyo waanooyin xeel dheer oo qofka muslimkaa lagu waaninayo dhaqamada wanaagsan lagana waaninayo kuwa xun loogu baaqaayo inuu ka tago oo uu ka fogaado haddaanu qofku dabcigiisa bedeli karin dhaqankiisana aanu toosin karin fas'al nafsaka maa faa'idatu dalik waanooyinkaa iyo talooyinkaa faa'idadood waa maxay haddaanu qofku dhaqankiisa iyo dabeecaddiisa iyo akhlaaqdiisa haba yaraatee waxba aanu ka bedeli karin u fiirsa qowlka ilaahay wa nafsin wamaa sawaaha faalhamaha fujuuraha wa taqwaaha qad aflaxa man zakaaha waqad khaaba man dasaaha ilahay wuxuu tilmaamay nafta sifaadka iyo dhaqamada wanaaggu inay ku jiraan sifaadka iyo dhaqamada xumaantuna inay ku jiraan labaduba waa ku jiraan nafta laakiin waa qasabado xidhan qof waliba tii uu furta ayuunbaa u shaqaynaysa dabeecadaha iyo dhaqamada xun qofku hadduu qasabadahooda furto ilahoodana uu qarxiyo iyaga ayuu yeelanaya dabeecadaha iyo akhlaaqaha wanaagsan qofku hadduu ilahooda furto dhaqamadaasuu yeelanayaa labadabana qofku wuu xidhi karaa oo dhaqan wanaagsan oo uu lahaa wuu bedeli karaa mid xun buu ku bedeli karaa dhaqan xun oo uu lahaana qofku waa bedeli karaa marba waa naftiisa halku mariyo iyo ceelka uu ku arooriyo ilaahay wuxu uhi waladiina jaahaduu fiina lanahdiyanahum subulana wa ina allaha la maca almuxsiniin aayaddu waxay tilmaamtay qofka naftiisa wanaagga kula dadaala xumaantana kala dadaala ka xakameeye ka celiya ilahay inuu ku caawinayo waddada saxda ah dabeecadda wanaagsan dhaqanka suuban akhlaaqda toosan inuu yeesho arrinka noocaasi wuxuu leeyahay yaa cibaad allah adila waaqiciya yushaahiduha kulu axad aladi yaqra'u lqur'an wاsunna waladi yajhaluhuma dabeecadda iyo dhaqanka in la bedeli karo adduunyada dusheeda waxaa ka buuxa muuqaalo markhaati u ah oo qofka qur-aanka yaqaan iyo xadiiska iyo qofka kaleba u arkaayo muuqaaladaasi waa maxay xayawaanaadka ilaahay baa abuuray subxaana wa tacaala dabeecado iyo dhaqamuu ilaahay ku beeray waxaanaynu ogsoonnahay dabeecadaha iyo dhaqamada sida xayawaanka looga bedelo libaaxii horarka ahaa dad iyo duunyo aan dhaaf ahayn waxaad arkaysaa la rabeeyey oo qofku uu salaaxayo u dhundhunkanaayo dabcigiisi uu isbedelo waad aragtaa awrkii aan la qaban karahayn ayaad arkaysaa oo dadka qofka u yari uu hogaaminayo uu fadhiisinayo uu rarayo uu kicinayo uu kaxaynaayo waxaad arkaysaa aygii hunguri weynida lagu yaqaanay oo dabcigii laga bedelay oo qofka ku ugaadhsanaya markuu ugaadha u diro ugaadhii intuu qabto isagoo gaajaysan haddana aan taabanahayn waxaad arkaysaa coomaadihii gorgorkii shimbirihii horarka ahaa bani aadamka sanqadhooda markay maqlaan didi jiray oo bani aadamkii la ogolaysiiyey la shaqaynaya amarkoodana qaadanaya faida kaana hada ya cibaad اllahi fi اlxayawaan fakayfa biاlinsaan aladii razaqahu اllahu biimkaanaatin kaiira haddii xayawaankii dabcigiisu uu sidaa isu bedeli karo maxaad u malaynaysaa bani aadamka ilaahay subxaana watacaala u sharfay kuna arsaaqay waxyaabo fara badan oo u suurtogeliya ka guuritaanka xumaanta iyo u wareegitaanka wanaagga hadday tahay camal dhaqan akhlaaq iyo suluuk intaba as'alu llaha alcadiim raba alcarshi alcadiim an yuciinana cala anfusina wacala tagyiiri ibaacina sayi'a aqulu qawlii hada waastaqfir llaha li wlakum alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin wاlcaaqibaة lilmuttaqiin wla cudwana ila clى الظalimiin wslى اllahu عlى nabiyina mxamadi wعlى alih وصaxbih wslma تsliima kaiira ama bacdu ayuha اlmuslimuuna cibaad اllah in fara badanoo dadka ka midi nafahooda waxay ku ogyihiin dabeecada xun waxa ay ku ogyihiin nafahooda dhaqamo iyo akhlaaqa aan wanaagsanayn hase ahaatee way isu dhiibeen waxaana ay naftooda ka dhaadhiciyeen qalbigoodana ay u sheegeen arrintaasi inay dabeecadu tahay oo aanay ka guuri karin waxaad arkaysaa qof odhanaya ana khaduub anuu sayda waan iska cadho badanahay garana maayo dabeecadda cadho badnaanta inuu iska bedeli karo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi isagoo u jawaabaya nin tala weydiiyey laa takdab macnaheedu waa maxay cadhada asbaabteeda ka fogow qofku iskama cadhooda cadhada waxbaa keena cadhada waxa keena ka fogow mar labaadka haddaad cadhootaba oo sababtii cadhada keenaysay marka hore aanad ka fogaan cadhadaadu yaanay ku hogaaminin markaad cadhoota waxaad noqotaa qof naftiisa ka adag oo waxa uu ku hadlaya ay u miisaaman yihiin waxa uu samaynayo falka uu ku dhaqaaqayaana uu yahay miduu marka hore ka fiirsaday ma wax xunba ama wax wanaagsanba ah waa ka yihi nebi maxamed calayhi الsalaatu wasalaam laysa shadiidu bisuraca ma aha ninka ragga ay ninka legdinta ku badiya aladii yusricu الrijaala kaiira yasricu الrijaala kaiira walaakina shadiid aladii ymliku nafsahu cinda اlgadb ninka ragga ahi waa ninka cadhadu waa wax bani aadamka ilaahay subxaana watacaala uu ku beero dabciu ah oo qofka naftiisa ka adkaanaya marka uu cadhoodo waxaad arkaysaa dad ay balwadi dishootay qaar baa macaasiya ay balwadu yihiin zinaa mid balwadu ah khamri u cabbaa balwadu ah beenu sheegaa balwadu ah dadka uu isku diraabaa balwadu ah tuugaa balwadu ah oo dadku markay arsaaqad xalaala u dhaqaaqaan isagu wuxuu u dhaqaaqayaa dadka inuu soo xado dadka qaarkood khamri inay cabbaan baa balwadu ah qaar waa kuwan qaadka cunaaya qaar sigaarkay cabbayaan haddii laga waaniyo waxay odhanayaan arrinkaasi balwad iyo dabeecad buu ii noqdayo kama guuri karo wa hada hayru saxiix sax maaha taasi ka digtoonow ya cabdallah inaad tidhaahdo laa astaiic fa anta tastaiic inaad tidhahdo ma awoodi karo dabciga iyo akhlaaqdeena bedelo waad bedeli kartaa haddaad tidhaahdo ma bedeli karo warkaagaasi run maaha waxaanad halis ugu jirtaa mar haddii waxaa laga waaninaya uu yahay wax sharciga ilaahay khilaafsan in habaarkii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu kugu dhaco soomaydaan maqal nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam inuu arkay nin bidixda wax ku cunaaya oo rasuulku uu ku uhi kul biyamiinika midigtaada ku cun oo uu ihi laa astaiic ma awoodo wuu awoodaye dabeecadii dhaqan bay u noqoto waa la qabsaday waa ka guuri karaye oo midigta inuu u wareegaba suurtagalahay xataa dadka qaarkood oo la yidhaahdo way guran yihiin oo midigto bidixdooda midigtooda ka awood badan taa lafteeda way bedeli karaan waanay ka guuri karaan marba gacantu waa sidii loo isticmaalo marbana dabeecadaha naftu saan horeba u sheegay kuwo wanaagsan iyo kuwo xuniba way ku jiraani marba qofku kuwuu isticmaalo weeye nebigu calayhi salaatu wasalaam ninkaasi markuu ihi ma awoodo lastatacta buu ihi nebigu wuu habaaray ha awoodin adoo awoodo dhaqanka xun inaad ka guuri karto ood bedeli karto haddaad tidhaahdo ma awoodo gaar ahaan arrintaasi kibir iyo isla weyne ay kugu qaaday kugu kalifto habaarka nebigu inuu kugu dhacaad halis ugu jirtaa famaa rafacahaa ilaa fiihi maa manacahu ila alkibr mar dambaba gacantii kor umu qaadina way qallashay wax kalena uma diidanayn kibir unbaa u diidanaa dad fara badan baa maanta marka la idhaahdo midigta ku cun ama ku cab ogaan u diida oo qofka hadalkiisa inay maqlaan bay u arkaan inay tahay liidasho iyo xaqirnaan iskibrin iyo isa sarraysiin baa kalifaysa taladaa wanaagsanee nebiga ka soo fushay inay qaadan waayaan halis bay kuwaasi ku jiraan sida xadiidka iyo qisadaasi ka muuqata ayuha almuslimuuna cibaad allah wuxuu isweydiin karaa qof waliba garanay dabeecadaha dhaqamada iyo akhlaaqaha aan wanaagsanayn in la bedeli karo maxaa igu caawinaya inaan bedelo hada ma sanatakallamu canhu in sha allahu tacaala fi ljumcati alqaadima qofka muslimka waxaa ku caawin kara dhaqamada dabeecadaha iyo akhlaaqaha aan wanaagsanayn naftiisa inuu ka hufo uu ka sifeeyo in sha allah jumcaha soo socda ayaynu ka hadli allahuma rabbana atina fi dunya xasana wafi laakhirati xasana waqina cadaab annar allahuma sali calaa nabiyina muxamed wacala ali nabiyina muxamed kama salayta cala ibrahim wacala ali ibrahim barik clى mحamedi wعlى ali mحamed kama barakta clى ibrahima wعlى ali ibrahima fi اlcaalamiin inaka xamid majid